doctor cabdinuur maxamed cismaan oo ka mid a dhakhaatiirta beladweyne islamarkaana ku takhasusay cudurada ku dhaca timaha maqaarka iyo cidiyaha islamarkaana u waramay warbaahinta ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan shaambooyinka dhaca iyo daawooyinka lagu madoobiyo timaha kuwaas oo sababa daadashada timaha iyo khafiifka adhada iyo fashanka ku dhaca maqaarka timaha daadashada ayaa waxaa u badan ragga oo isticmaala daawooyinka ugu badan ee lagu jilciyo timaha iyo lagu madoobeeyo waa sida uu sheegay doctor cabdinuur maxamed oo warbaahinta la hadlay wacyigelintaas oo ah qofkii rag iyo dumarba ha ahaadaan qofka haddii tintii isheeg oo u arko tinta inay xoogaa daadanayso ama sii khafiifayso inuu booqdo dhaktar inuu tago oo raadsado oo weliba muhiimad uu siiyo sababtoo tahay qofka markaas haddii uusa ka gaarin xilli waxaa gaari doonto tintiisa waxbaba laga qaban karin ama ay adkaa doonto tinta in loo beero noqonayso ama haddii xitaa wax laga qaban karo daaweynteeda ay waqti dhan qaadanayso lix bil sanad mararka qaar daaweynta ay qaadato inuu bil walba dhaktarka booqdo daaweyne uu maalkii sheeka uu u sameeyo daawinka uga saxo inuu dhaktarku xirnaado waqti dheer ay qaadanaya marka waxaa ka mid a sheeg cuntooyinkii uusan iska sixin waxaa kaloo ka mid a qofkii in oo haddii ilaahi ku idmaayo uu waxyaabaha kimikaliska ama shaambooyinka dukaamada lagu gado kimikaalisa ku jiraan inuu iska soo qaato oo madaxa ku dhaqdo waxaa kaloo sabab wax loo yaqaano alobesia oo ah tintii in ay qaab sarkal ah qofka ay ugu guurto waxaana sababayo difaaca jirka ayaa wuxuu weeraraa unugyada tinta soo saaro hirfolocles wax loo yaqaano sidoo kale waxyaabaas waxaa ka mid a infectionada ku dhaca madaxa xanuunada madaxa ku dhaco sida fangalka oo kale fangaska oo kale jeermisida madaxa kale agoolka oo kale waxyaabahaas iyaguna way sababaan dhallinyarada waxaan kula talinaa rag ama ahaadaan ama dumar ha ahaadaan in aysan tintooda wax walba aysan marin kareen kareemada tinta loo isticmaalo oo kale ama saliidaha tinta loo isticmaalo oo kale ama shaambooyinka la iska marsanayo la iska isticmaalayo haddii adiga aad aqoon u lahayn waxaa laga yaabaa tintaada in dhibaato u keento marka waxaan kula talin lahaa xilli hore ragga ama dumarka inay dhakhtarka tagaan si tintooda wax looga qabto ama maalkii daaweyn daryeel ay u helaan